1700 UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamkoo idinkaga imaanaya washington waa subaxnimo jimco ah oo bisha juun ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ay tahay koob iyo labaatan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna ah waxaa ka mid a golaha sharci dejinta ee dalka kenya uu codeeyey miisaaniyaddii ugu badneed sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka labada kun iyo shan iyo labaatanka oo uu dalkaasi yeelanayo gobolka waqooyi bari waxaa kamid waxaa ku jiro wadada isku xirto gaarisa ilaa mandheera waxaa kaloo ku jirta wadda mooyaale ilaa buuna ah oo laami ah laga dhigayo waxaa kaloo ku jirta laabseed oo kasoo bilaabana oo hadda la wado shaqadiisa kasoo socoto laama oo laami laga dhigayo ilaa etoobiya tegayso waxaa kaloo ku jiran koronto constituency kasta konton milyan ee dheeri loo geliyey meelo qaarna boqol milyan loo geliyey
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan kulaylka daran ee jira iyo saameynta isbeddelka cimilada qodobadaasi iyo barnaamijkii amuuraha islaamka ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida doodii labaad oo si toos a looga sii daayay telefishinka qaranka ayaa lix musharaxo u taagan xilka madaxtinimo ee dalka iiraan waxa ay khamiistii xalay kaga hadleen dhibaatooyinka dhaqaale ee waddankaasi haysta ka hor doorashada dalkaasi ka dhacaysa siddeed iyo labaatanka bishan juun waxay ahayd doodii labaad shan doodood oo la qorsheynayay maalmo ka hor codbixinta xilligeeda ah in la sii daayay si markaasi ra'yiga dadka loo ogaado waxaa hogaamiyaha ayatulahi cali kamani uu markaasi loo malaynayaa inuu noqon karo beddelka suurtagalka ah ee wadaadka siddeetan iyo shan sano jirka raasi ayaa waxa uu ku dhintay madaxweynihii waddankaasi shil diyaaradeed bishii mey iyada oo markaasi ay la socdeen toddoba xubnood oo kale oo dowladdiisa ah si lamida doodihii hore midda labaad waxaa sidoo kaleeto laga hadlay xiriirka dhaqaale ee waddankaasi wadamada deriska iyadoo sidoo kaleetana musharaxiintu ay ka hadleen soo jeedinta ku aadan dhaqaalaha sii socda amaba sii baaba'aya ee iiraan kaasi oo la daalaadhacaya cunaqabataynta wadamada reer galbeedka ay saareen waddankaasi iyo maraykankaba aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin dhaleeceen dhowaantan uu ujeediyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo ku aadan hubka maraykanku uu siiyo waddankaasi hadalladaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo si qoto dheer u niyad jab noogu riday oo iyadu naga caraysiiyey ayaa lagu yiri war-saxaafadeed laga soo saaray aqalka cad waxaa sidoo kaleeto afhayeenka aqalka cad john kirby uu sheegay suxufiyiinta isagoo khamiistii kula hadlayay aqalka cad ee dalkan maraykanka in marka la eego maraykanka sida dalkaasi uu berber istaaga ay tahay mid aysan waxba ula harin warbixintan oo muuqaalka ahaydoo lasii daayay ayaa warbixin muuqaal ahayd oo lasii daayay talaadadii aan iraahday ayaa netanyahu waxa uu ku sheegay in in inkasta oo uga mahad celinaya taageerada dowladda maraykanka ay siisay israa'iil intii lagu guda jiray dagaalka ay kula jiraan xamaas haddana uu sheegay inay qaadan waa ku noqotay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay maamulka biden uu xayiraad geliyey hubka iyo rasaasta dalkaasi uu siinayay warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan waxaad naga dhagaysanaysaan tabinteenna tooska ah idaacaddeenna aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilowna ee xildhibaanada dalka kenya ayaa u codeeyey miisaaniyadda sannadka labada kun afariyo labaatanka iyo labada kun iyo shan iyo labaatanka taasi oo noqonaysa tii ugu weyneed ee dalkaasi kenya ay yeelanayso waxaana lagu qiyaasay in dalkaasi uu u baahan yahay in ka badan afar dhibic hal trilyan oo lacagta dalkaasi ah canshuuraha laga soo aruuriyay dadweynahana lagu qiyaasay inay dhan tahay laba dhibic toddoba trilyan xildhibaanada gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxay u codeeyeen miisaaniyadan waxa ayna sheegeen inay faa'iidooyin badan ugu jirto gobolkooda haddaba mudanaha laga soo doortay degmada faafi mudane saalax yacquub hangool oo isagu ka tirsan xisbiga u d a kenya ayaa waxa uu ugu waramay khadka telefoonka wariyaha v o e da maxamed faarax shire
wallahi horta waxyaalo badan baa ku jiraan horta wixii kenyaatiga kale ugu jiro dowladda dadka kale kenya degan shacabka kenya degan baa adigana kugu jira waxaa la mariyay waxaa waaye finance bill finance billna waxaa waaye qarash aruurinta loogu talagalay inay budgetka sanadkan lagu qarash gareyo lagu faan gareeyo marka waa nooc oo waxa weeyaan oo canshuurooyinkii wixii la qaaday daqalkii la qaaday daqal laga qaadi lahaa weeyaan laakiin budgetka asaga e haddii mashruucan uu hirgalo lacagtaas la aruuriyo budgetkan asaga e waxyaalo badan baana ugu jiraan ummadda soomaalida gobolka waqooyi bari waxaa kamid waxaa ku jiro wadada isku xirto gaarisa ilaa mandheera waxaa kaloo ku jirtaa wada moyaale ilaa buuna ah oo laami ah laga dhigayo waxaa kaloo ku jirtaa labset oo kasoo bilaaban oo hadda la wado shaqadiisa kasoo socoto laama oo laami laga dhigayo ilaa etoobiya tegeyso waxaa kaloo ku jiran koronto constituency kasta konton milyan iyo dheyri loo geliyey meelo qaarna boqol milyan loo geliyey ayaa ku jirtaa waxaa kaloo ku jirtaa buundada gaaris oo la cusboonaysiinhayo waxaa kaloo ku jirtaa wadooyinka doorasha oo yaryar oo gobolada iyagana la hagaajinayo ku jiraan fara badan waxaa kaloo ku jira jaamacaddan hadda ku taalo halka jaamacadda waqooyi ku taalo lacag laba bilyan baa maanta hataa ugu jirtaa ama ha noqoto ilaa meeshay seexanayeen cayaalka iskuulka meesha dhiganayaan ama macalimiinta blogyo lagu macalimiinta ha noqoto guryayaashooda waxaa kaloo ku jirtaa guryo dowlad guryo oo shacabka loogu talagalay oo oo guryo degaan ah settlement constituent kasta ilaa laba boqol oo guri ku jirto oo dadka shacabka la siinayo waa tahay marka gobolka waxyaalaha ugu badan dhibaatadu ka haysatay waxaa kamid ahaa isku socodka guud haddama wadooyinka aad sheegtay wadooyin waaweyn weeyo wadooyin isku xiri lahaa hadda magaalooyinka inta badan waa ay xiran yihiin waxaa kale oo gobolka caqabad culus ka haysatay dhanka biyaha oo gaarisa wada ogtahay biyo malaha magaalooyinka waaweyna kulli wajeer mandheera kulli intuba biyo ma jiraan ma lagu soo qaaday marka miisaaniyadan sanadan in wax ay ka qabanayso arrimahaasi way ku jiraan hay-adda la yidhaahdo warma ayaa waxaa qarash badan lagu siiyey inay biyaha kaasatan boholyo fara badan iyo wara inay ka duraan gobolka asaga ah gaaris keli boqol bohol ama la cusbon lagu sameyn rehabilitation ama la dhisaa cusub oo kamid ah gaaris waxaa waye qarash ka socdo world bank oo funded by world bank eh africa hon ida la dhahaa african development bank waa faangareyey lacag aad u badan waaye water service trust baa naftigeeda waxay haysaa gaarisoo kale hal bilyan iyo sideed boqol bay u haysaa oo mashruuc biyo ah oo iyadana ah funding meelo kale ka yimaadeen ayagoo dheeri haddana sii tahay qarashkii caadiga ahaan arurinayna dowladda oo wasaaradda ka socotay marka biyaha waxaa ugu jiraan qarash fara badan baa ugu jiraan oo lagu qabanayo lagu sameynayo shaqa lagu qabanayo waa tahay dadka dadka gobolka ka soo jeedo waxay aaminsan yihiin miisaaniyad walboo la mariyo in gobolku waxba uusan ka faa'iidin oo lacagahaas idinkoo taagtaagan hadhow meelo kale loo leexinayo doodaadu maxay tahay horta waa nacasnimo lacag horta intaa weliga dowlad waxaa soo mara shan dowladda shanaad waay horta na soo marto sidii loo helay independence weyaan waa dowladda u hore oo mashruucyo weyn soo geliso gobolka waqooyi beri waxaa kamid hadda waxaan kamid ah kaa iloowe kale waddan dhadhaabo kale kamid a ku jirtaa boqol iyo konton bilyan ah ayaa kamid ah horta maba nagula diri jirin mow qadashyo hore la quri jiray bajetyo hore la sameyn jiray estimatekii la sameyn weligan wax nagula diri jira male laakiin maanta waxaan ka hadlayaa ilaa toban ilaa iyo saddex boqol oo bilyan yaan ka hadlaynaa oo dhulka asaga gelaysaan ka hadlaynaa haddii nagala leexso marka waa nacasnimo annaga dadkii lasoo doortay ay kamid tahay maxaa wixii qarashka kugu jiro waxa yare igu jiro ha tobanka tobanka milyan ama labaatan wiil ma dhumaysaa maxay taasu dhumaysaa haddaad mudane a ka tahay ta masalan waxaa jira kanaal laga soo qaadayo saaqa kanaal oo laga soo qaadayo saaqa oo kanaal weegi laga soo jeexayo ilaa faafi meeshaan jiro meesha aniga aan ka yahay baarlamaanka uga jiro xildhibaanka la keenayo kanaal waxaaba ilaa toddobaatan iyo lix kilomitir ah oo kanaal oo biyo laga soo jeexayo lacagtiisana waa diyaar haddii marka aniga aan daba istaag waayo nacasnimada dhinaceyga ka jirta haddii lacagta aliga qaatana dee aniga inaan sheego waayo oo aan madaxweynaha u sheego ama aan baarlamaan ka jeedin lacagta iyada maxaa loo loo bedelay waxna mar haddii iyo mark laga dhigo meel loogu talagalo waa way adag tahay si loo qaato arrinta marka waa dowladda u horreysay oo intaasoo mashruuc meel gelisay hal bilyan bay noo gelisay restocking xoolaha naga dhinteen inuu xoolo kale noogula gado iyo noo gelisay waxay noo gelisay dowladdan iyada ilaa laba bilyan oo lacag oo haraga loogu talagalay weligeed lacag lama gelin harag intaasoo mashruuc oo iyo loogu talagalay aad umalaynayso gobolka waqooyi bari keli yaa lacagooyin badan la geliyay marka annaga inaan noo dhahno maanta noogu horeysa wax meel noola geliy fara badan in haddana noo aan dhahno ceeb bay nagu tahay weligeed maana heli jirinbo arrimahan iga eh marka horta marka hore waa inaan haye dhahno haddii marka la marin waayo oo shaqadii la qaban waayo dee waa dood kale mogta waa tahay dadka hadda kasoo horjeedo in la baasmareeyo ama la ansixiyo la ansixiyo miisaaniyadda hadda aad ansixiseen maxaad isleedahay iyagu doodooda way ku salaynayaan
marka dadka hadda maanta dooda diidan oo noo leeyihiin waa nin iskaadi mucaarad waa ninka mucaarad wax kasta waxay dowladda keento o dhan waa inay kasoo horjeedaan bay ay lamid tahay laakiin adiga markaa tahay reer waqooyi reer waqooyi bari aad tahay oo waxaasoo mashruuc oo fara badan kugu jiraan inaan nin a waxba ugu jirin meesha ama foodadaasba asaga laga inu wax ku helayay in adiga yees u dhahdo waa waa waa fulxumo marka waxaan filayaa dadka maanta noole haddaa budget aa fiirsa finance billka waxyaalihii laisku haysta carqalabteenka ahayn sida caanahoo kale iyo internetka iyo lacagaha bengiga lakala qarash la saaray mashruuc saarnaayeen saar taxka saarnaayeen oo laga saaray haddii laga saaray inta kale waxaad umalaysa waa wax u faa'iideynaya kenya waxyaalaha kamid a oon ku aragnay shaqaalaha waxa weeyaan dadka had sida shiiniis fara badan baa wadankan imaadaan shaqaalahooda imaadaan markay imaanayaan waxay heshiis la gelayan dowladda kenya wax alla wixii experto engineer annaga aan keeno in cashuur laga qaadan laakiin mashruucan wuxuu soo geliyey finance billkan wuxuu geliyey nin alla ninkii imaado ugu yaraan shan iyo toban percent waa inuu bixiyo tax waxa free la dhihi ma jirto gidan taa waxay qasaysa marka lacagta ay helayaan inta inay yaraato ay xag iska jawaan nin kenyaata engineer meesha ay shaqo ku qortaan marka waxmaas dadkeeni inay inay inay inay inay hagaajinaysa lacagaha oo mishaarka laftigiisa deductionski la samayn jira nooc kala loo dhigay sifa adiga wax kugu soo haro waxaa kamid a shaqaalaha ninka shaqaalay horaantii waxaa loo ogolaa bishii afar kun oo shil inuu cunto keli kugu gadi karo maanta waxaa looga dhigay ilaa shan kun waxaa loogu talagalay sabarta waxay aan jirta bonus hadduu kusiinayo saddex kun wixii ka badan iyo canshuur laga qaado maanta ilaa shan kun oo bonus uu kusiin karaa lacagii retirementkan in alle intaad safe garayso canshuurtaada bay kaa yeeraan horaantina waxay lacagtaada canshuur bay iskaan jirtay qofka shaqaalaha kenya wax badan oo faaiida u ah ugu jirtaa finance billkana annaga kasoo qaad v a t wax yaraan kuu sheegaa dhegeyso annaga kasoo qaad v a t kasoo qaad v a t horaan waxay ahayd ninkii shan milyan ay tahay ganacsigiisa shan milyan ay ku kooban tahay haddee ka badan shan milyan ay ka badan tahay waa inaad bilowba taariikh sagaal ah v a t celisay ahayd qofka waxaas ku mashquulay maanta waxaa laga dhigay sideed milyan haddaa adi dukaan aad leedahay oo tik dukaanka asaga sideed milyan uu ka yaryahay qarashkiisa v a t ku mashquulaysid lagama rabo maanta ganacsatada reer nordistan oo dhan nin tukaan ugu jirto laba milyan male waa shan boqol oo kun
saalax yacquub hangool oo isagu ah mudane laga soo doorto deegaanka faafi ee gobolka waqooyi bari kenya oo u warramaya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad nagala socotaan meelo badan oo dunida ah waxaa laga dareemayaa kuleel daran oo saameeyey dad iyo dunyaba ayadoo sidoo kaleetana ay jiraan dad la sheegay in kuleelkaasi dartiisa ay ugu dhinteen goobo kala gedisan oo adduunka dacaladiisa ah ra'yi ururin la sameeyey shalayto qaramada midoobeyna ee soo saarta ayaa lagu xusay in boqolkiiba siddeetan dadka dunida ku nool ay rabaan in dowladuhu ay qaataan tallaabooyin adag oo ay kula tacaalayaan arrimaha isbeddelka cimilada haddaba waa sidee hannaanka ugu habboon ee dowladuhu u wajihi karaan isbeddelka ku imaan kara cimilada iyo dunida sii kululaanaysa haddaba cabdixakiim maxamuud shuruuc ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay maxamed xasan jabane oo siyaasadda iyo shuruucda kala gedisan kala shaqeeya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka manitoba ee dalka canada
waa mahadsan tahay cabdixakiin runtii sanadkan keliya ma aha dhowrka sano u dambeysay waxaan arkaynay in kuleelku uu soo siyaadayo adduunka marka guud ahaan la eego oo meelo badan oo kale ay magaartay in dad ku dhintaan sababta u weynna waxaa loo samaynayaa cimilada isbedelaysa oo ka dhalatay mashaariic waaweyn iyo brogaraamo dadku ay samaynayaan oo hawada wasakhaynaya ama wax u dhimaaya hawada guud ahaan taasoo markii dambe dhalinaysa inay hawadii uumigii uu kululaado waagaag sida lagu xusay tusaale ahaan oo kale rayo ururin ay qaramada midoobay soo saartay gaar ahaan hay-adda u n d b waxaa lagu sheegay in dadka badankiisa tusaale ahaan oo kale boqolkiiba siddeetan ay rabaan inay dowladuhu qaadaan tallaabooyin xoogan oo dhinaca isbeddelka cimilada khabiir dhinaca shuruucda iyo siyaasadda ka shaqeeya tahay oo gobolkaasi midatoba kala shaqeeya maxaa ka mid noqon kara tallaabooyinka caawin kara isbeddelkan cimilada ee dowladuhu ay tahay inay qaadaan amaba ay sameeyaan
runtii isbeddelka cimiladu saa sheegtay dadka biniaadanka ah maantay meelaha ugu waaweyn oo walaaca ka qabaan way gaar ahaan dadka dhalinyarada ah oo markaad weydiisid ku sheegaayo in loo baahan yahay climate justice ama cadaalad loo sameeyo qaabka loo samaynayo biniaadanku qaabku u nool yahay si guud ahaaneed hadday ahaan lahayd mashaariicda waaweyn hadday ahaan lahayd midka xaafadaha ka socda marka dabcan wadamadu way kala tabaroon yihiin wadamada global southka ah iyo wadamada westiga way kala duwan yihiin heerka ay kala marayaan laakiin waxaa laga siman yahay waxa waaye in dowladuhu ay ku daraan qorshayaashooda xukuumaduhu ay ku daraan arrimo lagula tacaalayo isbedelka cimilada iyo maaragtay sidii loo ilaalin lahaa biniaadanka oo hadda mashaariic waaweyn oo kale oo dhismayaasha hadday ahaan lahayd guryeynta hadday ahaan lahayd even xataa consuminka waxyaalaha dadku isticmaalaya haddii aan lahayd in laga eego la dhaho friend environment wax friendly la ahoo maaragtay deegaanka ilaalinayo inuu noqdo marka hindisayaashaasi waxay ka bilowdeen dadka caadiga ah oo maaragtay householdiga dadku inay dhahaan waxaan isticmaalayo waa inaan ka eega lensiga environmentiga muxuu ku saameyn ku yeelan doonaa iyo mashaariic dowladuhu ay maarata kambeynka ku galaan intaba haddaan soo eego canada oo kale anigu aan joogo dabcan mashaariic waaweyn marka laga yimaado kuwa caadigaayo laba milyan oo geed in la beero in la ilaaliyo environmentiga in parkiska meelaha la ilaaliyo waxaa jira qeyb gooniya oo maarata technolojiyadda adduunka aan marayno sidii looga faa'iidaysan lahaa oo loo yarayn lahaa greenhouse gas emissionka ama diqowga hawada lagu gaar ahaan kambaniyada waaweyn markaa eegtid marka waxaa ka mid a in blasticada la xakamayo waxaa ka mid a in la dhaho hadda barnaamijaan ka shaqeynayo waxaa la dhahaa extended producer responsibility oo ah in alaabaha la soo dejinayo ama waddanka lagu samaynayo haddii ay environmentiga waxu dhimayso qarash la dul saaro dheeraada qarashkii lagu gadaayo marketka lagaga gadaayo si maaragtay hadhow qofkii amaba loo discarage in suuqa lagu gado amaba hadhow de damage ka imanaya lacagtaas qayb ka mida lagu daweeyo environmentgamashaariic environment
waayo maxamed waxaan ka warqabnaa waxaa aada loo sheegaa in adduunyadan horumarka ka socda gaar ahaan technolojiyadda iyo warshadayntan la sameynaya iyo waxyaabo badan oo dunidu ay samaynaysaa inay muddooyinka ugu dambeeya wax ku biirinayeen cimiladan kululaanaysa iyo isbeddelkan ku imanaya cimilada adduunka marka laga yimaado in dhinacaa laga eego oo ay qeyb ka qaataan inay wixii kordhiyaan teknolojiyadahan la samaynayo iyo horumarkan laga samaynayo dhinacani haddaynu geesta kale ka eegno qeyb ma ka qaadan karaan haddii dowladuhu ay ku daraan siyaasadahooda sad aduba haatan carabaabtay in hoos loogu dhigo lagula dagaalamo isbeddelka cimilada
si aada u weyn weliba because waxaad dareemaysaaba technolojiyadu inay tahay qalab si walbaba loo isticmaali karo marka horumarka aan arkayso baaxadda leh oo yani xawaaraha aan caadigahan ku socda marka aragtid dabcan waxaa meesha ka marnaya in loo fikeri karo in la samayn karo mechanism ama qaab technolojiyada iyadoo la isticmaalayo hawada wasakda lagu ilaaliyo tusaale ahaan hadda waxaa jira wax la dhaho canada iyo north america aada u caana program la dhaho oo shuruucdiis hadda canada anigu qaybta aan ka mid ahaa dadka ka shaqaynayay carbon dioxideka ay ay sii daayaan warkadaha waaweyn oo ah dabcan inta u badan in inta lasoo qabto hawada carbon capture utilization and storage baa marka inta hawada laga soo qabto baa dhulka la qodayaa technolojiyad iyadoo la isticmaalayo kadibna saddex kilomitr dhulka ah baa la qodaya la gelinayaa xataa waa la qaadi karaa qaarkood oo waxaa loo isticmaali karaa waxyaala kala dibba loo process garayn karaa marka su-aashaada haa technolojiyadu qayb weyn bay ka qaadataa runtii because technology la-aan xaddiga maaragtay ama heat wafeka ha ahaato ama dhibaatada cimilada lagu hayaa haddaan technolojiyada la isticmaalin sinaba loogama soo kaban karo because speedka ku socotaa waa mid aada u sarreeya wagaag ugu dambeyn maxamed haddaan ku weydiiyo isbeddelkan dunida ku imanaya cimilada ama kulaylkan saayidka ahi maaha wax meel keliya ka jira waa wax wadamadii dunida badankiisa saameeyey ama waa meelo kala duwan haatan laga dareemayo seen ka warqabno dowladaha iyo weliba wadamaduna isku awood maaha ama isku meel kama joogaan marka laga hadlayo la dagaalanka iyo la tacaalida oo dee dabcan kharash badani ku baxo si ay isu soo gaadhaan amaba maadaama wixii wada saameynayo wax isku mida loo qaato ama tallaabooyinka la qaadaya ay wada socdaan maxaa la gudboon baan is leedahay ama tallaabooyin nooceya in la sameeyo
waxyaalaha ugu muhiimsan oo marka dabcan saa sheegta waaye cimiladu si guud bay adduunka u saameynaysaa laakiin shaqooyinka la qabanayaa kala gedisan oo waddan walba tabartiisu isticmaalaya marka formyada waaweyn ee adduunka maaragtay ka jira ayaa ah qaab maaragtay laisku wareysan karo oo united nations oo kale paris heshiisyadii ka dhacay oo kale taargadyadan waaweyn oo hadda net zero ah oo maaragtay lagu yareynayo baalkiia ayaa ka mid a maaragtay inta laisku yimaado la dhaho waddan walba meel ku maraayo dabcan waddamada u baahan taakulaynta waa kuwa ugu badan dhibta soo gaarayso waana kuwa aan dhaqaalo badan u haysa marka ayaga mashaariicdooda yararkaayo maaragtay ay kula tacaalayaan dabcan in lacag loo qondeeyo waa qayb ka mid ah oo oo maaragtay hadda istirarkii ka dhacay cop twenty eight dubay ka dhacay sidoo kale kii hor ka horreeya oo egypt ka dhacay waxyaalaha kamid waxaa ka mid ah inay wadamada yararka ay dalbadaan magdhow sababto ah dhibaatada u weyn cimilada waxaa ku sababa wadamada waaweyn weeye dhibkan waxaa qaada wadamada yararka marka mashaariicdaas oo kale dabcan haddii lacagaha laysu allokeyd garayo qaab loogu baalkeeyo waa qayb weyn oo maaragtay wax looga qaban karo si guud ahaanad cimilada maadaama hal hal dhul un la wada joogo
maxamed xasan jabaneeh oo siyaasadda iyo shuruucda kala gedisan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka manitoba ee dalka kanada kala shaqeeya ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
waa hagaag markana ku soo dhowaada xubintii amuuraha islaamka waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiin dalkuna soo dhawaada barnaamijkeena iyo amuuraha islaamka toddobaadkan waxaa lagu soo gabagabeeyey dalka boqortooyada sacuudiga gudashadii waajibaadka xajka muslimiin gaadhaysa hal dhibic siddeetan iyo saddex milyan ayaa sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ilaahay waafajiyey inay gutaan acmaashaasi in ka badan hal dhibic lix milyan oo ka mid ahi waxa ay ka kala yimaadeen labaiyo labaatan dal halka laba boqol iyo labaiyo labaatan kun oo xujaajta ka mid ahi ay u dhasheen waddankaasi boqortooyada sacuudiga haddaba guud ahaan taariikhda gudashada xajka iyo xilligii uu bilowday waxa aan wax ka weydiiyey dor xasan albasri oo ah hormuudka jaamacadda caynulxayaad oo ku taalla guriceel soomaaliya
marka laga hadlayo taariikhda xajka nebi moxamed iyo asxaabtiisii wuu ka horeeyey xilligii nebi ibraahim calayhi salaam ayaa la amray sida ilaahay qur-aanka ku leeyahay waid bawanaa liibraahiima makaana albeyt ee la yidhi an dahira beyti litaa'ifiina ha loo diyaariyo ha la nadiifiyo dhulkan makal mukarama gaar ahaan meesha dawaafku ka dhici doono nebi ibraahim iyo wiilkiisaa dhisay waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyt xilligaas markaa gabadhii uu qabay nebi ibraahim ayaa meesha ku noolee dhulkul saxaro iska ahaa iyadana wiilkii yarkaa ismaaciil markuu lugihii dhulka ka xoqay biyo la waayey caylkii samsamaha burqaday intii ay ordaysay safa iyo marwana waxaweye labadaas bur hadda waa la xusaa marka la tago xajka waxyaabaha xajka lagu xuso ka dhex mid uu ka mid yahay intaa kadib nebi maxamed markuu soo baxay reforms waxaa loo yaqaano xajkii waxaa lagu sameeyey dib u habeen iyo naashnaashid wixii salaamyo ku yaalay magaalada maka iyo madiina ayaa laga nadiifiyey halkaasa asxaabtii oo markaa xaj nadiif ah oo akhlaaq leh oo anshax leh ayaa u bilowday oo dadkii hore soo xajin jiray nebiga ka hor dad qaqaawan bay ahaayeen marka xilligaas wixii ka dambeeyana waxaa dhacday in boqortooyadii islaamka kuwii ka talin jiray ciraaq iyo syriya iyo masar in ay soo diri jireen waxaa loo yaqaana qawaafil kolonyo dad xajka rabaa markaa dariiqan basra ilaa iyo makal mukarama gabadhii uu qabay haruun rashiid sabiida ayaa dhistay tubta la marayo wixii intaa ka dambeeyey waxaa dhacday in maraakiibtii iyo doomihii iyo diyaaradihii adduunka casrigan uu bilowday sacuudigana markaa diyaarado wixii ka dambeeyaba laboorada sacuudiga ay kaga soo degeen dadkii xajka aadayay markaa imaanay dhulka barakaysan marka xajku taariikh dheer ayuu soo maray oo markaa marxalado kala duwan oo markaa dadka xajinaya ay hadba juqraafiga iyo environmentga ay ku noolaayeen ayaa marna geel ku imaan jireen marna sida hadda sac dhacday diyaarado iyo maraakiib ayaa lagu kala yimaadaa casriga kan xajku sidii hore ma ahano dad malaayiina awal dad yaroo waxay ahaayeen farakutirisa oo ka yimaada basra iyo dimashik iyo qaahira iyo meelo yaro ka kooban xilligii cuhmaaniyaddana dowladdii ugu dambeysay islaamkana waa taageero ayaa la siin jiray dadka xajka aadaya marka xilliganna qof kasta diyaarad iyo maraakiib ayuu raaca oo maanta hadda geel iyo dameero iyo farda laguma xajiyo marka taariikh isbedel ku yimid isbedel muuqda ku yimid ayaa halkaa laga dareemayaa sheekh cabdiraxmaan jibriil oo ka mid ah culimaa awdiinta magaalada london kana ah imaam masaajid ku yaala waqooyiga galbeed ee magaaladaasi ayaan wax ka weydiiyey faa'iidooyinka xajka fawaaidda ama maaragta faa'iidooyinka laga helo xajka waxa weeyaan horta ilaahay marka ugu horeysa xiriirka u dhexeeya addoonka iyo ilaahiisa ayay ayay isku xidhaysaa yacni xiriirka maaragtay u dhexeeya addoonka ilaahay oo abuuray iyo rabbigiisa ayuu isku xidhayaa waa marka ugu horeysa oo qofku uu ku xiran yahay allah tabaaraka wa tacaala markuu xaj ka tago ducadiisa kheyrkiisa wixii oo dhan ta labaad waxa weeyaan dikriga ilaahay ayuu qofkii badinayaayoo dikrigii buu ilaahay xasuusanayaa daqiiqad kastaba dikriga ilaahay ayuu afka ku hayaa taasna waa faa'iidooyinka laga helo xajka marka kale waxaa dhici kara inuu qofku waxyaalo badan ku mashquulsan yahay laakiin marka uu xajka tago waxa weeyaan wuxuu xasuusanayaa ilaahay daqiiqad kasta dadkaasoo badan oo dikriga ayuu arkayaa markaasuu isaguna badinaya waxyaalaha laga helo xajka faa-iidooyinka waaweyn waxaa ka mid a inuu maka aado dawaafkii sameeyo xajarul aswadkii ee uu dhunkado oo marka kale aanan heli karin dawaafkana beytullahi keliya ayaa laga sameyn karaa xajarul aswadna waxa weeyaan dhagaxiina marka kale uuna maaragtay u dhowaan karin ayuu tagayaa uu soo dhunkanaya taasna waa faa'iidooyinka ku jirta sanadkan dowladda boqortooyada sacuudigu waxa ay adkaysay shuruucda
mahadsaned cabdixaafid cawl ismaaciil guud ahaana idaacaddeennii ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa nabadgelyo ah